iyadoo waayahamba dabaylo xoogan laga soo sheegayay badaha ayaa haatan suuqyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa laga dareemayay saruukac ku yimid qiimaha malaaga lagu iibsan jiray saruukacna ku yimid qiimaha malaaga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada iyadoo kiiladii malaaga markiisii hore la iibin jiray hal doolar ilaa laba doolar haatan la iibiyo lix doolar taasoo caqabad ku noqotay bulshada mid ka mid ah ganacsatada malaa'iga ku iibiya magaalada muqdisho ayaa ka hadlay saruukaca ku yimid malaa'iga isagoona u sababay dabeelaha xilligan socda oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada
wumbi wumbiga lix dool la geliyaa jaalalka shan dool la geliyaa suuqyada dabeelaa jirta waakee dabeelaa kacday xiliyaan xilli malaay labaayaa lagu jiraa insha allah ilaahay idinkiisa doo malaay oo maanta bilaabto kiilo malaay laba dool hal ibar aa lagu cunaa haddii intaasoo sana joogo taday cunid ilmaanka ilaa dhalawaa waa ku noolaa waa kusoo kor suuqa dhallinyara kusoo galay oo malaay oo sarkacmo qaali zaaid naqdo waa jirtaa kiilo sideed dooluu tagaa wumbiga waaye
muddooyinkii dambe waxaa xeebaha ka jiray dabeelle xoogan oo saameyn ku yeeshay isku socodka doomaha iyo maraakiibta iyadoona kalluumaysato badan ay ku dhinteen badaha halka kuwo kalena laga soo badbaadiyey